haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya nuur xasan nuur iyo weliba caasha ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi iyo anigoo ah nuur xasan nuur caashahay warqadda ugu horraysa dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan dhambaal mar dhoweyd soo dhacay ayaan ku bilaabaynaa waxaana ugu horeysa intaanan sheegin cidda ugu horeysa waxaa la yiri assalaamu calaykum dhammaan bahda v o a soomaaliya waad salaamantiin baa layiri gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay marka xiga bay idhaahdeen qofka soo qoray baa hadlaya wuxuu yiri magacayga waa cabdixakiim maxamed macalin waxaan joogaa buu yiri magaalada baydhabo janaay waxaan halkan ka salaamayaa buu yiri walaalahay iyo waalidiintay oo kale ah waayahay waa salaan dhammaalka waxaa ugu horeysa hooyo aamino abshir cabdi eedo aamino xasan cusmaana ku jirta waa laga buuxaa iyo asiili cabdiraxmaan xuseen iyo cabdishakuur maxamed macalin iyo cusmaan maxamed macalin maxamuud maxamed macalin iyo haaruun maxamed macalin iyo axmed faadir waa maxamed macalin iyo zuweyr maxamed macalin iyo zuweyda maxamed macalin iyo ma'muun maxamed macalin yuusuf maxamed macalin iyo iyo khaalida maxamed macalin iyo khayra maxamed macalin iyo taajo maxamed macalin taziila maxamed macalin waa dhammaan ilmo maxamed macalin asmo musdhaf ibraahim iyo saaxiibada buu yiri oo kale ah maxamed yaasiin ibraahim iyo muhaab xasan ibraahim saciid yaasiin cabdi qaasim iyo reer maxamed macalin dhammaan waxaan idin leeyahay buu yiri waad salaamantihiin salaantaasna halaga gaarsiiyey buu leeyahay haddii aad tihiin bahda v o a waxaan filaynaa in ay ku dhegeysanayaan dhammaan asxaabtaasi waalidiinta walaalaha aad salaantay cabdulqaadir maxamed macalin markay ku maqlaanna ay mid lamid ah hawada kuusoo mari doonaan iyaguna dhambaalka dhankayga ugu horreeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah macalin cabdinaasir hire iyo xaaskiisa waxaa kaloo ku jira macalin aadan xasan cali maxamed xasan cali iyo xaaskiisa xaliimo xasan cali hooyo cadar xirsi shaacir iyo abti hire xirsi shaacir faarax hire xirsi shaacir iyo cabdulaahi maxamuud maxamed oo loo yaqaano sambuur iyo aabo xasan cali cabdi iyo sheekh cusmaan cabdulaahi macalin maxamed cabdi gurey iyo sheekh maxamuud gurey cali cabdi sheekh maxamed ibraahim jafe iyo ibraahim xaaji maxamed oo lagu naaneyso sharaxay maxamed xasan kamiin ayaa sidoo kale ku jira dadka dhambaalkana diraya waxaana dhammaantood ay u hambalyeynayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah ibraahim xasan cali iyo shamse maxamed faarax oo arooskooda uu ka dhacay gobolka gadogaar ku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu horeysa barnaamijka nuur heesta ugu horeysa waa heesta ubax jacayl waxaana ku luuqeynaysa fanaanada xabiiba xasan tooxow dhegeys wacan
abuurtayba
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ubax jacayl iyo fanaanada xabiiba xasan tuuxu caashahay maxaa noo xiga dhambaaladii ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum marka hore waad salaaman tihiin dhammaan bahda v o a baa la yidhi waan idinka guddoonnay gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka mid lamid aan idiin soo gudbinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaa halkan hambaliyo kal iyo laaba ka diraya annagoo kalaa bay yidhaahdeen hooyo shooco jaamac xirsi aabe macalin maxamed maxamed cali hooyo sabaad cabdulaahi dabacasar baa la yidhi iyo abti nuur macalin maxamed iyo abti xuseen weli macalin maxamed iyo abti yuusuf macalin maxamed iyo habaryar shamso macalin maxamed maxamed iyo habaryar ruqyo macalin maxamed iyo habaryar ruqyo macalin aadan iyo naciimo aadan sheekh cabdi xuseen cabdisamed guud cad isow ina hasaawe cabdirasaaq cismaan jaamac wuxuu ku magac dheer yahay kaaliya janan waa tahay iyo saqaani nuur cumar iyo cabdisamed cabdulaahi waa samsam cabdulaahi dubed maxamed cabdulaahi dubed cabdiraxmaan cabdulaahi dubed weriye cumar cali baa la yidhi iyo ciise axmed aadan iyo maxamed cumar cali iyo dad kaloo fara badan oo aan halkaa lagu soo koobi karin baa la yidhi dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan aabe cabdulaahi dubed sharmaarke iyo hooyo warda macalin maxamed maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka gedo degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda alqalam baa la yidhi taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay sagaalaad shalay uu dhammaatay ee sanadka laba kun iyo labaatanka waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin inta aanan ka tegin nuuro wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdikhaaliq cabdulaahi dubed waayahay waxaan leenahay cabdikhaaliq ilaahay ha ka dhigo walad saalix ah hana noqdo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda ku jirta caasha waxaana diraya dadka kale ah axmed inshaar cabdille oo lagu naaneyso gorod iyo xuseen mustafe waxaana ay si wada jir ah farxad dhalasho aan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan saaxiibkood cabdi astur kahin iyo xaaskiisa caddeeye maxamed daahir oo uu wiil ugu dhashay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaana ee dalkan mareykanka waxaana ay leeyihiin wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigan aamin ayaan raacinayaa tahniyadan haddii aan raaciyo waxaa dadka diraya ugu horeeya aabe cabdi cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe faseex cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa mustafa cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa fu-aad cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa khadar faseex cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cabdi cali oo kala jooga baa la yidhi dhagax buur jigjiga gunagado baa layidhi waa gunagado waa magaalo igu cusub iyo sidoo kale magaalada seattle ee dalkan mareykanka sidoo kale waxaa dadku ku jira dhambaalkan ay joogaan dubai iyo melbourne dalka australia waxaanay hambalyo kal iyo laaba iyo ducaba ay halkan ka gaarsiinayaan saadaad faseex cabdi iyo maryan shaafi oo ay gabar ugu dhalatay jigjiga gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi fardowsa waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahi ha ka dhigo fardowsa gabar barakaysan oo anfacda dalkeeda iyo diinteeda annaguna waxaan u leenahay aamiin dhinacii heesaha haddii aan jaleecno waxaan soo qabanay codka fanaanka qamar suugaani cadaadu marugsto taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu daman cadaadu marugsto taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudho waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu ku daman xubnaha dunstooda iyo dareenka bogeygayan dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay xubnaha dunstooda iyo dareenka bogeygayan dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay intur xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dur xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnay intaan dur xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dur xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnay intaan dur xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dur xididadii uduway injiraha qalbiga hadaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracnee samadan ku dayay wadaba markaani siri daruur qarisan ka baqay dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro erkiyo samadan ku dayay kodabac markaani siri daruur qarisan ka baqay garaaca digle wadnuhu kaxeel fog durbaan la tumay daabubita wuxuu ku yidhi ku dartay hay cilahe garaaca degmooyo adnuhu kaxeel fog durbaan la tumay daabubita wuxuu ku yidhi ku dartay hay cilahe intaan dur xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dur waa tahay aanu intaasi ku dhaafno heestaasi dabacsan waxaana ku luqaynaya fanaanka qamar suugaane halkaad nagala socotaan waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad dhegaysanaysaan haddii aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaa hadda noo baaqeeya dadka kale ah nasurudiin xikam cabdiraxmaan iyo caaqil bayaadiir sheekh yuusuf isaaq sheekh cabdiraxmaan maxamuud macalin aadan sulaymaan xasan cabdi cabdinaasir daahir cabdi iyo yuusuf cabdikhaaliq maadey injineer maxamuud shawuul sheekh iyo faaduma xikam sheekh cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo aabo shawuul sheekh aabo sheekh bayaadiir sheekh cabdiraxmaan aabo maxamed sheekh iyo hooyo xabiibo isaaq hooyo umeyme macalin aadan ayaad xikam sheekh iyo maxamed xikam mustaf xikam aabo isaaq sheekh cabdiraxmaan fayaadla caydaruus sheekh iyo faadimo sheekh isaaq waa faadimo isaaq sheekh dhammaan reer sheekh cabdiraxmaan banaane oo kala jooga soomaaliya australia kenya suudan waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan tuunisa maxamed sheekh iyo maxamuud xikam sheekh oo uu wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilkaas oo loo bixiyey sayid maxamuud xikam waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkan assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay waxaa la yidhi v o a waad salaaman tihiin magacayga waxa uu yidhi waa xasan xuseen oo jooga magaalada cadaada ee gobolka galgaduud marka hore waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga wuu yidhi waxaan salaan diiran ku salaamayaa buu yidhi waalidiinta iyo qaraabadayda dhammaantood iyo dhammaan asxaabtayda qaaliga ah oo kale ah xasan maxamed absuge iyo salmaan mahad faarax iyo cawaale cabdi iyo liibaan maxamed iyo ugaas xasan bashiir iyo xuseen maxamed guuleyd iyo sayid cumar cismaan iyo cabdiraxiin axmed nuur iyo sacad maxamed iyo sidoo kale buu yidhi cabdulaahi cali cagayare iyo cabdicasiis cabdulaahi daahir iyo faarax abshir iyo shaafici ciid iyo khadar good baa la yidhi garaase iyo sadiiq aadan iyo xiriir maxamed cali iyo cabdirasaaq biiriye iyo faarax maxamed iyo cabdulaahi axmed iyo waa hani cabdulcasiis iyo shamse cali iyo sawde maxamed xuseen iyo igraan garaase iyo sidoo kale xayaad aragsan baa la yidhi iyo waxa uu yidhi dadka kalean salaamaya ayaan laga tegin asxaab kale oo aan halkan lagu soo koobi karin buu yidhi oo magacyadooda aan dabcan ka soo gaari waayey waxaan filayaa xasan inay ku dhegaysanayaan dhammaan asxaabtaasi aad salaamtay waa tahay dhinacii heesaha haddii aan caashi jaleecno waxaan dhegaystayaasha usoo qabannay heesta kun jeer anigaa ku jecel waa fanaanada maryan mursal ciise
waa tahay kun jeer iyo maryan mursale ciise codkeeda intaasaanu ku dhaafno dhambaaladii ugu dambeeyey ayaan nuura soo gaarnay bal mid ka mid a dhambaaladaasi waxaa ka mid ah caasha dhambaal ay noo soo direen dadka kale ah hooyo faadumo maxamed nuur iyo cabdi cabdulaahi maxamed nuur maxamed aadan macalin cabdiraxmaan aadan macalin cabdilatiif aadan macalin iyo ibraahim aadan macalin cabdulaahi aadan macalin qaasim aadan macalin caasho aadan macalin dhammaan reer aadan macalin iyo daahir cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi aadan iyo reer shooli oo kale ah hooyo mune maxamed saqaawi iyo hooyo nuurte maxamed saqaawi iyo hooyo xabiibe maxamed saqaawi samiire maxamed cabdulqaadir zahra maxamed cabdulqaadir caashe maxamed cabdulqaadir cabdiqani maxamed cabdulqaadir xaliime maxamed cabdulqaadir iyo asxaabta kale waa asxaab kale soo socda waxaana ka mid ah cabdirasaaq xasan fanax akiika ayaa lagu naaneysaa iyo cabdirasaaq maxamed siidow isxaaq idris buule iyo kamaal cabdirasaaq geesdheer dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahay niyad daalasho oo farxad leh ay u dirayaan cabdirasaaq aadan macalin oo lagu naaneyso maska madow iyo maryan maxamed cabdulqaadir oo uu wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo waxaanu leenahay wiilkaasi oo weliba magaciisana loogu magac daray khaalid cabdirasaaq aadan macalin inuu ilaahay ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigan aaminayaan raacinaya dhambaalka dhinaceega ugu dambeeya dabcan barnaamijkan aan kusoo xirayno waa tahaniyad dhalasho waxaana dadka diraya ay kala yihiin arwaax xaashi iyo mahad xaashi iyo axmed xaashi iyo gallad xaashi iyo deeqo xaashi iyo shariifo xaashi iyo luul xaashi dahabo xaashi xire iyo hooyo xalaawi cilmi iyo farxiyo cali karaar baa la yidhi iyo cabdiraxmaan dicdic iyo cabdixaafid arwaax iyo bashiir cabdi xire iyo cabdulaahi cabdi xirey waa juweeriye cabdi iyo firdowse cabdi iyo hooyo xabiibo iyo cabdulaahi cali iyo eed shukri daahir guuleed iyo cabdi xaashi xirsi iyo nasre xaashi iyo fartuun xaashi iyo hindiye xaashi dhammaan asxaabtani oo iyagoo isku duuban baa layidhi waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan lamaanaha isdoorta bay yidhaahdeen shaafici jaamac jiite iyo fartuun xaashi xirsi sabriye oo ay gabarh igu dhalatay magaalada guraceel waxaana leenahay bay yidhahdeen gabadhaasi oo loo bixiyey hiba shaafici jaamac jiite soo barbaar oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
aamiin ayaan ana raaciyay caasha warqadaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay laakiin waxaa inoo soo socda heestii aan barnaamijka kusoo xiro lahayn caasha haya dhankaada haddii aan usoo riixo heestaas haddaad dhinacayga usoo riixday mid ka mid a heesaha sida weyn loo jecel yahay islamarkaana ay qaadaan fanaaniin codkoodana aada loo jecel yahay oo fanaaniinta ugu caansan dalka ka mid ah waa caashiq aha baayicin iyo magool iyo xasan aadan samater iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo inta aan toddobaadka dambe maanta oo kale aan hawada dib dambe isugu maqli doono haddii allaydma waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
nolol iyo nabadye cayriyo filxuunaanise iyo laba kifashaqay aawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calamka kuu qoran una seegi maaye caashaqa hoboocin adna xalabka kuu qoran una seegi maaye caashaq habaaycin
عشق